warbixinteena koowaad waxa ay ku saabsan tahay caafimaadka inta aanu dhakhtar maxamed aadan bilaabin sharaxaadda muhiimadda tallaalka jadeecada waalidiintu waxay u sheegeen in aanay doonaynin in ilmahooda la tallaalo soomaalida ayaa kalsooni ku qabin qaadashada tallaalka jadeecada taasoo keentay in jadeecada ay ku dhacdo caruur badan oo ku nool minesota heerarka tallaalka oo hooseeya iyo usafridda wadamada uu cudurku ka jiro ayaa horseeday in afar iyo toban caruur ah oo aan la tallaalin ay jadeeco ku dhacdo kadib markii ay u safreen dibadda caruurta ayay u badan tahay in cudurkan ku dhacay iyaga oo jooga soomaaliya kenya ama denmark sida lagu sheegay xogta sahan journal ay ka codsatay waaxda caafimaadka ee minesota waxaan dhalay wiil sideed jir ah waxaana u sharaxay inaan ilmahayga talaalay wax dhib ahna uusan qabin ayuu yidhi maxamed oo la shaqeeya qoysas badan oo soomaali ah oo lagu daryeelo xarunta caafimaadka ee axis laakiin warka ay soomaalida isu gudbisay ayaa ka xoog badan waxa aan u sheegno afar iyo tobankii caruur ee uu cudurka ku dhacay minnesota ayaa sii gaarsiiyey cudurka siddeed caruur ah oo kale oo aan la tallaalin oo ku nool gobolka taasoo ka dhigtay tirada laba iyo labaatan xaalad ugu yaraan sagaal ka mid ah caruurta ayaa isbitaal la dhigay hadda dhammaantood waa laga soo saaray isbitaalka laba iyo labaatanka caruur ee uu caabuqa ku dhacay koo iyo labaatan ka mid ah waxay ahaayeen madow jinsiyadda midka harayna lama yaqaano sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota gobolku ma dabagalo caabuqyada jadeecada laakiin saraakiisha waaxda caafimaadka iyo shaqaaluhu waxay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu wacigelinayo dadweynaha soomaalida si ay u siiyaan caruurtooda tallaalka jadeecada faafitaanka caabuqan ayaa keenaya in saraakiisha caafimaadka ka hortagaan xanuunka iyaga oo iska dhowraya inaan bulsho gaar ah aan farta lagu fiiqin waaxda caafimaadka ee gobolka si gaar ah uma dabagasho bulsho gaar ah laakiin saraakiisha caafimaadku waxay isha ku hayaan xanuunka jadeecada ee soomaalida ku dhaca tan iyo laba kun iyo ko iyo tobankii markii faafitaanka xanuunka uu ka bilowday ilmo u safray kenya jadeecada ayaa sanadkan soomaaliya ku dhacday ugu yaraan siddeed kun afar boqol soddon iyo shan qof sida ay sheegtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee maraykanka heerka tallaalka jadeecada iyo qaamuqashiirka oo loo yaqaano tallaalka m m r ee caruurta jirta laba sano oo ku nool minnesota ayaa hoos uga dhacay sagaashan iyo laba boqolkiiba laba kun iyo afartii ilaa soddon iyo shan boqolkiiba laba kun koo iyo labaatanka heerka guud ee tallaalka jadeecada ee gobolka wuxuu ahaa siddeetan iyo sagaal boqolkiiba caruurta bilaabaysa waxbarashada xanaanada sida ku xusan diiwaanka tallaalka ee gobolka saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa ku booriyey dhammaan dadka reer minnesota inay tallaalaan caruurtooda oo ay taxadar dheeraad ah la sameeyaan marka ay u safrayaan wadamada uu cudurku ku badan yahay jadeecadu ma aha mid u gaar ah bulsho ayay yidhaahdeen laakiin dadka ka shaqeeya caafimaadka bulshada doonayana in heerka tallaalka sare loo qaado waxay leeyihiin bulshooyinka danyarta ah si gaar ah ayay ugu nugul yihiin qaadashada macluumaad aan waxba ka jirin ma ahan dhibaato soomaaliyeed waa dhibaato tallaal la-aan ayuu yidhi afhayeenka waxda caafimaadka ee minnesota dog shuls saraakiisha caafimaadka ee gobolka iyo doodayaasha bulshada ayaa ku rajo weyn in wacyigelinta bulshada ay isbeddel weyn keeni doonto haddii aysan jirin kiisas cusub oo jadeeco ah marka la gaaro disembar keeda waaxda caafimaadka ee minnesota waxay tiri waxaa loo qaadan karaa in fiditaanka caabuqa dhammaaday laakiin saraakiisha caafimaadka dadweynaha ayaa ka digaya in u safridda wadamada jadeecada ay ka jirto ay khatar ku tahay in jadeecada ku dhacdo caruur aan tallaalnayn oo minnesoto jooga sheekadan waxaa soo tabiyey oona xaqiijiyey sahan jonol